Gudoomiyaha Gobolka Kim Reynolds Ayo wuxuu leeyahay haddii iskuuladu isku xidhirteen amarkooda ah inay bixiso ugu yaraan 50% wax barashada qof ahnaad, waxay ku qasban yihiin inay dhameystiraan waqtiga dhammaadka sanadka. Reynolds waxay leedahay iskuuladu way dili doonaan sharciga. Sharci la meel mariyay qalfadhiga sharci dejinta ayaa dhigay in iskuulada aysan ugu horreyn adeegsan karin barashada casriga ah ilaa gudoomiyuhu uu oggol yahay ku dhawaaqista. Reynolds waxay leedahay qoysaska waxay dooran karaan barashada casriga ah, laakiin looma oggolaado degmada oo dhan iyadoo aan laga helin fasax. Wasaaradda Waxbarashada. Toddoba qof oo kale oo qaba Covid-19 ayaa ku dhintay Iowa. Waxaa jiray 181 kale oo geeri ah oo la xaqiijiyay, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka dadweynaha. Waxaa jiray dhimasho 886 oo leh ku dhawaad nus iyo 80 jir ama ka weyn ama deganaan xarumaha daryeelka muddada dheer. Saraakiisha caafimaadka waxay soo sheegeen sagaal kiis oo cusub oo Covid-19 ah oo ka dhacay gobolka Woodbury wadar ahaan 3656. Website-ka Coronavirus ee gobolka ayaa muujinayay 51 dhimasho mar kale maanta. Saraakiisha caafimaadka ee degmada Tulane waxay sheegeen inay ku darsan doonaan dhimashada intaas ka badan warbixintooda berri. Waaxda caafimaadka ee Dakota County ayaa maanta soo bandhigtay saddex kiis cusub, taas oo tirada ugu badan ee gobolka ka dhigaysa 1878. Ku dhawaad 27,000 xaaladood oo togan ayaa ku yaal Nebraska iyo 332 dhimasho. Sharci dejiyeyaasha aagga Waterloo deegaanka waxay codeynayaan dib u eegsin kale oo ku saabsan dhaqamada badbaadada goobta shaqada goobta warshada hilibka doofaarka ee deegaanka Tyson. In ka badan 1,000 shaqaale oo ka shaqeeya warshada Waterloo Tyson ayaa tijaabiyay cudurka Coronavirus kuwo qaarna way dhinteen. Barayaasha gobolka ayaa go'aamiyay inaysan jirin wax xadgudub ah oo xagga amniga goobta shaqada ah. Mid ka mid ah sharci dejinta dimuqraadiga ayaa sheegtay inay cabasho u dirtay maamulayaasha federaalka oo weydiinaysa rayi labaad. Sababta ah waxay muuqashey in tallaabooyinka ka hortagga fayrasku ay hoos ugu dhici doonaan warshada Tyson. Si kastaba ha noqotee, waxaa ku dhiirigelisay qorshaha cusub ee Tyson oo ku dhawaaqay inuu shaqaaleysiin doono shaqaale badan oo adeegyo caafimaad ah una sameeyo tijaabooyin joogto ah ee shaqaalaha. Saraakiisha Tyson waxay diideen codsiyadan ay siisay Tulane Public Media in ay ku muujiso tirada shaqaalaha u dhintay dhibaatooyin la xiriira Covid-19 oo ka dhacay xarumaha Dakota City ama Storm Lake.